magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu soo gabagabeeyey kulanka wadatashiga ah ee lagu diyaarinayay istiraatiijiyadda bahda cadaaladda soomaaliya kaas oo maalmahan kismaayo ka socday xiritaanka kulankan waxaa ka soo qaybgalay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland mudane cabdiweli xuseen jaamac agaasimaha wasaaradda xubno ka socday bahda cadaaladda ah ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya ardayda jaamacadaha kismaayo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku jiraan haweenka iyo dhalinyarada iyadoona kulanka lagaga dooday aragtiyo ku aadan in la helo horumarinta nidaam cadaaladeed si istiraatiijiyadda cusub ay uga turjunto baahiyaha iyo talooyinka bulshada wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac ayaa si faahfaahsan uga hadlay kulanka looga hadlayay cadaaladda iyo muhiimadda ay leedahay in qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed ah uu helo cadaalad isagoona la dardaarmay bulshadii ka soo qaybgalay kulankan oo dhallinyaro u badnaa
barnaamijkan waa laga soo sheekeeyey waxa uu yahay waa laydin keenay waa ka doodeen waa falanqayseen idinkoo matalaya bahda dhalinyarada ee jubbaland barnaamijkan wuxuu ka socdaa waddanka oo dhan waxaana la doonayaa in la mideeyo cadaaladda waddanka waxaa la rabaa qof kasta oo soomaaliya inuu cadaalad ku helo gurigiisa station buliiska inuu helo xabsigii helo maxkamadii helo uusan soo aadin safar usoo gelin inta cadaalad usoo safro baabuur soo raaco oo kharash ka soo baxo inuusan u imaan baa la rabaa magaalo kale ama gobol marka taasna waxaa suuragelinaya dhallinyarada dhallinyaradu saad og tihiinba waa xooggii bulshada waa aqoontii soo koraysay waa madaxdii berri waddanka hogaamin lahayd dadka anigu ka mid ahay waxaa laga yaabaa xilligaas aan hadda ka xisaabtamayno istraatiijiyad dajinayno inaan anigu joogin qaarkiin idinka ka mida uu joogo marka waxaa laydin samayna waddadii aad mari lahaydeen oo aad dadka ku hogaamin lahaydeen ayaa laydin sijeexayaa waxaad ogaataan bulsho aan dhallinyaradeedu hor socon oo waxa wanaagsan aysan u horseedayn inaysan horumar gaarayn dhallinyaradu waa xoogga iyo caqliga iyo maskaxda dadka marka waddankiina idinkaa iska leh idinkaana berri xukumayo madaxdii berri baa tihiin waxaa la rabaa wax kasta oo wanaagsan inaad ku hogaamisaan baa laydinka rabaa annaguna waxaanu idiin samaynaynaa waddadii aad mari lahaydeen haddii alla idmo marka sidaas horta inaad la socotaan weeye inaad ogaataan berrito inaad idinku matalaysaan waddanka waxaa lagu talagalay dadka soomaaliyeed in sidaan si ka fiican uu ahaado dhaqaaluhu uu isbedelo aqoontu isbedesho
kulankan lagu soo gabagabeeyey kismaayo ayaa maalmihii uu socday waxaa looga doodayay diiraddana lagu saarayey sidii loo heli lahaa nidaam cadaaladeed oo hufan kaasoo ay ku midaysan yihiin dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka